markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaana si wada jira u soo jeedinaya cashe ibraahim aadan cashacuud iyo nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan waxaan idinkuga haynaa dhambaalladii aad inoo soo dirteen iyo heeso cajiib ah oo weliba qaarkood ay cusub yihiin waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka caashahaye dhambaalka ugu horeeya bal inoo soo qabo dhambaalka ugu horeeya toddobaadkan waxaa halkana ka diraya cabdixakiim maxamed macalin ayay shacdiyo nuur ibraahim waa khaalida maxamed macalin iyo cabdi abuukar waa cabdi shakuur maxamed macalin iyo ismaaciil maxamed macalin iyo maxamed waa maxamuud maxamed macalin waa dhammaan ilmo maxamed macalin aabe maxamed macalin ku jira adeer xasan yuusuf maxamed iyo adeer maxamed yuusuf maxamed adeer sadaar macalim yuusuf xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer xikam macalin yuusuf xaaskiisa iyo caruurtiisa aamina xasan cismaan iyo caruurteeda adeer hilaal macalin yuusuf iyo zakariya macalin yuusuf iyo caruurtiisa iyo sidoo kale caluwo macalin yuusuf iyo ayeeyo xaliimo xuseen huud iyo dad kaloo badan aan lasoo koobi karin waxaa iyagoo isku duuban ay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan mudana baa la yidhi maxamuud xuseen maxamed aadan iyo marwo khayra maxamed macalin oo arooskooda iyo meherkooda oo wada socda uu ka dhacay maalintii isniinta taariikhdan ay ahayd lixda bisha sebtembar sanadka laba kun koob iyo labaatan degmada qaahira ee gobolka baay ducada waxaa la yidhi waa xaggiina ah waxaanu leenahay arooskaasi allah ka dhigo midkii loo aayo ubad kheyr qabana lagu kala helo aamiin waa hagaag caasho dhambaalka dhankayga ugu horeeyo waa tahniyad aroos waxaana inaga soo gaartay dadka kale ah reer aadan macalin iyo reer cabdinuur aadan reer cabdulqaadir aadam reer sheekh cabdicuud iyo reer daahir kuusow iyo dhammaan eedooyinka oo kale ah mulki aadan macalin iyo saygeeda maxamuud aadan iyo kiin maxamed jaamac iyo saygeeda cabdiqaadir cabdi obsiye iyo xamdi cadde iyo saygeeda waxaa kaloo ku jira cafiif daahir kuusow waa maama cafiif aad baan kuu salaamay maama waxaa kaloo ku jira saygeeda sharaf xuseen kulmiye saaxiibkii sharaf aadna waa ku salaamay dadka diraya anigana ha iga reebine dhammaan asxaabtani waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan axmed maxamed aadan iyo faa'iza cabdi aadan oo arooskooda uu ka dhacay magaalo madaxda soomaaliya ee muqdisho taariikhdu markii ay ahayd saddex iyo tobankii bishan sebtembar labada kun koob iyo labaatanka waxaanu leenahay noqda kuwa isku waara uu ilaahna kala siiyo ubad kheyr qaba aamiin heesta ugu horeysa ee dhegeystayaashaan usoo qabanaynana waa heesta halkudhageedu yahay ruqiyo iyo fanaanka xasan aadan samater
كان دعاء دعاء دعاء ربي وغا بريان متعايزة ثيابة ما كان قعد رموبة ما ربت دقيتين رقيا إلى غايبة رقيا إلى غايبة متغير الصيابة ما كان قعد غموضة مرت دقيتين ضويها إلى غايبة ضويها إلى غايبة سبيو عرور ليسيو نجات لكدين توتال سبيو عرور ليسيو نجات لكدين توتال doonagayna raxmad iyo wanaag haydin raaraxshee hayskaylebo doonagayna raxmad iyo wanaag haydin raaraxshee hayskayleno
filaya inaad ka hesheen dhinaca dhambaalada mar kale haddaan ku noqnana dhambaalkan waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum v o a gaar ahaan daadiyayaasha barnaamijka waxaa tahaniyadan dhalashada ah diraya baa la yidhi hooye xaliimo awsulub barre iyo dhammaan reer faarax barre iyo dhammaan reer maxamed cabdulaahi iyo dhammaan reer awsulub barre mar kale lagu soo celiyey iyo hooye caasho khaliif maxamed umayma maxamed cabdulaahi iyo cabdifataax maxamed cabdulaahi iyo dhuux axmed xuseen iyo leylo warsame jaamac iyo falastiin khaliif iyo sulaymaan sheekh xasan iyo cabdicasiis maxamuud iyo ibraahim isaaq xasan iyo ugaas saciid bashiir iyo yaasiin ibraahim dhammaan dadkani waxaa iyagoo isku duubanaya tahniyad dhalasho oo farxad leh hawada u marinaya boqorka iyo boqoradaba yidhaahdeen salmo maxamed cabdulaahi salmo fariido ayaa loo yaqaanaa iyo cabdiweli faarax bare oo wiil gu dhashay magaalada gaarisa wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi cabdiraxiin cabdiweli faarax bare ducada waa v o a waxaan leenahay cabdiraxiin soo weyno waa noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara aamiin aamiin ayaan ana u raaciyey caasha dhambaalka soo socda waa dhambaal qiimo gaar ah maanta ugu fadhiya aniga adiga iyo asxaabta v o e da sababtuna waa in maanta oo sabti ah magaalo nagu dhegan uu ku aroosayo weriye inaga naga tirsan waxay ila tahay in dhegeystayaasha ay sugi la-yihiin qofka uu yahay waa hagaag hadda ayaad ka bogan doontaan dhammaan shaqaalaha laanta af soomaaliga ee v o a oo uu ugu horeeyo madaxa laanta cabdiraxmaan yabarow cabdicasiis xuseen cismaan caashe ibraahim aadan oo iga soo horjeeda aniga ha iga reebin ibraahim xasan daanduray haaruun macruuf maxamed colaad maxamed bashiir cabdixakiim maxamuud shirwac axmed cali sheekh cabdulqaadir samakaab maxamed cabdi xasan sandheere xuseen bare sahre ciidle sahre cabdi axmed jamaal axmed cismaan bashiir abikar falastiin axmed imaan faarax maxamed cali jemi fareya iyo dhammaan saaxiibada v o a ee caalamka waxay halkan hambalyo iyo bogaadin ay hawada uga marinayaan waryaheena gobolka minnesota waa kee waa maxamuud sheekh axmed mascade iyo maryam xaashi nuure awdiini oo maanta meherkooda uu ka dhacayo magaalada folis george ee gobolka virginia ee dalkan mareykanka waxaanu leenahay maxamuud iyo dumaashadeena maryam isku waara guri kheyr qaba dega owlaad saalixiin ahna allah idinku arsaaqo annaguna aamiin ayaan idin raacinaynaa dhambaalkaas la midana waxuu naga soo gaaray qise ducaale dubbad iyo xasan cabdiweli xaashi siyaad siciid saalax ismah muuse diini sabriye aadan xasan maxamuud iyo ismaaciil fode iyo bashiir geelle iyo e k xasan baa la yidhi iyo axmed xirsi southside baa lagu naanaysaa iyo maxamed guuleed iyo hibo guuleed iyo hani cabdiqaasim iyo iidle ababero baa la yidhaahdaa iyo ugu dambeyntii baa layidhi doctor maxamuud culusow dhammaan reer nuure awdiine iyo reer sheekh maxamuud awdiine iyo reer xaashi cali jiir iyo reer sheekh axmed garba cadde waxaa dhammaantood iyagoo isku duuban ay hambalya u dirayaan saaxiibkeen walaalkeen qaaliga maxamuud sheekh axmed mascade iyo maryan xaashi nuure awdiini oo meherkoodu uu ka dhacayo maanta magaalada folis george ee gobolka virginia ee dalka maraykanka waxaan leenahay maxamuud iyo maryan allaha ka dhigo kuwii aqalgalkooda kala kulma bashbash barwaaqo iyo owlaad baariyo oo loo aayo aamiin nuurow bal heesta labaad ee barnaamijkan haddaad soo qabatid caashaa wax badanaan saarnay heeso ay dhegeystayaasha yaqaaneen qaarkood ahaa heesihii lixdameeyadii qaarkood ahaa heesihii toddobaatamaadkii kuwii sideetameeyadii iyo weliba kuwa hadda casriga ah laakiin maanta dhegeystayaasha waxaan u haynaa hees cusub oo weliba hee uu qoray oo uu alifay wariyaheenna saaxiibkeen maxamuud mascade maxamuud mascade heesa samaynta kuma ogeyne ma wax kale ka keena nuurow mise wuu noo qarsoonaa caashaay maxamuud mascade waa inoo gabisanaa laakiin su-aasha aan isweydiinaya ayaa ah caasha saaxiibkeen ma heeso badanaa u qarsanoo oo uu hore u sameeyey mise tan jacaylka ayaa ka keenay waa su-aal aan sugi la ah inaan weydiiyo caasha marka aan barnaamijkan dhameyno
okaad xalwad xalwadaan ku dul weydiinaynaa nuuro ma nagu kaadisid waa talo fiican waayahay xalwada ayaan ku wareysan doonaa saaxiibkeen heesta magaceed waa magacaba ka garo oo waa maryam maryan waaba caruusadda aan kuga sii dara caashaay heesta waxaa ku luuqeynaya fanaanka da-da yar zakariya kobciye oo ka mid ah fanaaniinta dhallinyarada ah ee hadda codkiisa laga daba dhacay waa tahay waa tahay bal nuurow nuurow dhegeystayaasha baa dharanaya saan qiyaasay bal annagii dhegeystayaasha baan wada dhegeysanay okaad
adiga maryane aragayga hago iga ega xuma adiga qalbigan u beeray u baxo ololkii ka deji adiga maryane aragayga hago iga ega xuma adiga qalbigan u habluun asaalee ku rabaa adiga mugdigii ifteeniga dhigu ii horseeda yaqoon adigan kaliga kaishaartay habluun asaalee ku rabaa miyaan ku ilaawi karaa kaa adkaysan karaa kaa ahaan kadhayaa maya mayo waan ku ilaashanayaa ku astaysanayaa ku abaalgudayaa abaalgudayaa ku abaalgudayaa miyaan ku ilaawi karaa kaa adkaysan karaa kaa ahaan karayaa maya mayo waan ku ilaashanayaa ku astaysanayaa ku abaalgudayaa abaalgudayaa ku abaalgudayaa abaal maryane abaal gudayaa adiga maryane ayarii la hadlo igu beera awo adiga afari idilkood bahawe kaga aanin qaba adiga maryane ayarii la hadlo igu beera awo adigan afari idilkood bahawe kaga aamin qaba adiga dhibatiyo urku taalado idil iga tira boorada aniguna ilaysee waxaan ahay ileye abidkiiba kula jira adiga dhibatiyo urku taalado idil iga tira boorada aniguna ilaysee waxaan ahay ileye abidkiiba kula jira miyaan ku ilaawi karaa kaa adkaysan karaa kaa ahaan kadhayaa maya mayo waan ku ilaashanayaa ku astaysanayaa ku abaalgudayaa abaalgudayaa ku abaalgudayaa abaalgudayaa miyaan ku ilaawi karaa kaa adkaysan karaa kaa ahaan karayaa maya mayo waan ku ilaashanayaa ku astaysanayaa
dhambaan kaloo qurux badan waxa uu naga soo gaaray ashraf cabdi baasid iyo badri cabdulaahi ibraahim iyo ciid qaasim warsame iyo baxsan barkhad iyo xayaad iyo aamino ifraax waa aamino ifraax cabdi iyo maxamed deeq iyo xasan maxamed cali xasan fanax buu ku magac dheer yahay iyo cabdulaahi axmed aadan iyo dhuux axmed iyo saciid maxamed iyo faysal maxamed iyo cadnaan maxamed iyo sharwa cabdi iyo liibaan maxamed dhammaantood iyo asxaab kaloo fara badan aan lasoo koobi karin waxaa iyagoo isku duubanaya dhammaantood hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan cawaaleh cabdi iyo marwadiisa hoodo faarax axmed oo saddexdii bisha sagaalaad ee sanadka laba kun koob iyo labaatan ku aqalgalay caasimada gobolka awdal ee boorama ducada waa xaggiina baa la yidhi waxaan leenahay allaha ka dhiga arooskaasi midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin aroosyada ayaa maanta ugu badana caasha hambalyo kale oo aroos ayaa waxay naga soo gaartay dadka kale ah xildhibaan cumar maxamed soomane bashir cali daahir xildhibaan ibraahim cabdikariim guduudow iyo xildhibaan maxamed cabdalla cali deeqow carab oo wada xildhibaano xildhibaan cabdulaahi daahir calisow iyo xildhibaan maxamed ibraahim xiirane bashiir cali daahir iyo dhammaan asxaabta kale waxay tahniyad aroos ay u dirayaan xildhibaan yuusuf maxamed siyaad iyo xaaskiisa nawaal maxamed yuusuf oo dhowaan meherkood uu ka dhacay magaalada jowhar waxaanu leenahay isku waara ubad khayr qabane allah idinkala siiyo aamiin heesta saddexaad ee barnaamijka ee aan soo qabanayana waa heesta alkudhageedu yahay yabaal waxaa ku luuqeynaya sahre abuukar cabdi sahre dawo iyo axmed inshaar olol
ayaraysan caashaha yeelaan haw jarin hala yaabin waayaha iyo wixii yimaadaba hala yaabin waayaha iyo wixii yimaadaba ayaraysan caashaha yeelaan haw jarin haka yeelin nacabkeena waxay kugu yidhaahdaan haka yeelin nacabkeena waxay kugu yidhaahdaan haka yeelin nacabkeena waxay kugu yidhaahdaan haka yeelin nacabkeena waxay kugu yidhaahdaan yabaalba yabaalba yabaalba yabaalba labay jecel kala yacye kala yacye yabaalba yabaalba yabaalba yabaalba labay jecel kala yacye kala yacye
yugyo ka daran yamayug cishqigu yugyo ka daran yamayug cishqigu anigana yaqiin buu igu yururaa yugyo ka daran yamayug cishqigu yugyo ka daran yamayug cishqigu anigana yaqiin buu igu yururaa halla yeelan nacabkeena haweentan ku yeeshaan halla yeelan nacabkeena haweentan ku yeeshaan halla yeelan nacabkeena haweentan ku yeeshaa halla yeelan nacabkeena haweentan ku yeeshaa dabaalbalabay jecel kala yacye kala yacye yabalba yabalba yabalba yabalba labay jecel kala yacye kala yacye
yabaal iyo codadka axmed inshaar olol iyo sahar abuukar cabdi sahradow intaas haddaanu kaga gudubno dhabaal gaaban waxauu naga soo gaaray hooyo xadiyo cilmi guuleed iyo eedo salaado nuur guutaale eedo faadumo nuur guutaale adeer cismaan nuur guutaale maxamed yuusuf nuur cabdulqaadir iyo yuusuf nuur iyo marwo xaaji siciid iyo aamina xaaji cabdulaahi iyo caasho shiine maxamuud iyo gu dambayntii baa la yidhi roodo yuusuf nuur dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan roodo yuusuf nuur iyo mustafe xasan maxamed oo ku aqalgalay magaalada london ee dalka britain shantii bisha sagaalaad ee sanadka laba kun koob iyo labaatan ducada waa caashe cuudi daandure baa la yidhi waa tahay anaa ducaynaya waxaan leenahay rooskaasi allah ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin dhambaal kale oo si qurux badan loo soo qoray caasho wuxuu naga soo gaaray waa bahda radio jowhar waan idin salaamay saaxiibayaal waxaa ka mid ah maxamed abuukar casayr cabdiqaadir maxamed yuusuf balaag cabdiqani sheekh maxamed iyo bashiir cali daahir caanaboore maka maxamed imaan makabeel waxaa kaloo ku jira maxamed ibraahim jimcaale iyo cumar abuukar qoorgaab cali maxamed warsame maxamed axmed nuur cabdiraxmaan aadan shamcuun iyo nuur maxamed macalin maxamed cabdiqaadir iyo ilyaas cabdi sakiin dhammaan dadkani waxay tahniyad dhalashay u dirayaan cabdulqaadir maxamed iimaan abaabu iyo sacdiye muuse nuur oo wiil ugu dhashay magaalada jowhar ee caasimadda hirshabelle wiilkaasina waxaa loo bixiyey bashiir bashiir waxaan leenahay ilaaha ka dhigakii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin heesta ugu dambaysa ee aan dhegeystayaasha uga tegi doona caasha waa heesta ay ku wada luuqeynayaan fanaaniinta muuse ismaaciil qaliinle iyo fanaanada faadima cabdulaahi kaahim maandeeq heestaas ayaan kusoo xiraynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
yahay marantigey igoo barwaaqa un maali jiray kamaan bal yara ismaqasho inta dhexe ciyaar guda oo aanu magaxay in yahay maraanteedi igoo barwaaqa un maali jiray kamaan dhalinyara ismaqasho midka dhexe ciyaar guda oo aanu madaxay markay timi rogtiini maaday ahayd xalay qorkotaan la soo maray markay timi rogtiini maaday ahayd xalay qorkotaan la soo maray aniga waa ismoodi uma lahu waabin masalada ujeedadu aniga waa ismoodi uma lahu waabin masalada ujeedadu
marka tahay cadceedaa maqariibka dabaade iyo miliga hoyaashada canumalkaasoo cashucuud iyo nuur bukhaari oo nala socodsiinayey barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo kuwaasi ahaayeen